أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadaana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka bariire oo isaqdii dhexe ee xalay isaga carreen maleeshiyaadka murtadiinta beesha xawaalla ayaa mar kale xoologeel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jirtay etoobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay baydhabo iyo waajida faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ee deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellaha hoose waxaa la baahiyey sawirrada ciidamada mujaahidiinta oo howlgal amni xaqiijin ah ka sameynaya waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye kuwaasi oo hadalhayn badan ka dhex abuuray baraha bulshada idaacadda islaamiga andalus ayaa wareysatay askari murtad ah oo ay nolosha ku soo qabteen ciidamada mujaahidiinta qaar ka mid ah dowladaha riddada ee khaliijka ayaa cambaareeyey qarxii mujaahidiintu ay la beegsadeen xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya beesha mursado ayaa xoolo nool oo hadiyad ah ku wareejisay mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduuda
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan idaacadda islaamiga andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka bariire oo isaqdii dhexe ee xalay isaga carreen maleeshiyaadka murtadiinta waryaheena cabdiqaadir maxamed rabaani oo ku sugan deegaanka bariire ayaa inoo waramaya بسم الله الرحمن الرحيم آه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آه walaalka aad baad u mahadsan tahay Een, waxaan ku suganahay deegaanka beriire ee dhacaduleedka degmada afgooye halkaas oo si buuxda ay gacanta ugu dhigeen mujaahidiinta geesiyaasha tawxiidka Een, allah fadligii ciidankii maleeshiyaadka dabadhilashada murtadiinta ayaa habeenkii xalay ahaa waqti dambe isaga cararay Een, gaar ahaan abaara toddoba saac Een, kadib markii allah uu ku riday ee, rucbi iyo argagax weyn Een, waxaana cadowgii uu markaa ee, dhammaanba faaruujiyey ee, deegaanka beriire oo in muddo ahba halkaas uu ku sugnaa islamar ahaantaana dhibaatooyin kala duwan uu bulshada ugu geysanayay Een, walaalka waxaan hadda kaala soo hadlayaa een, buundada Een, waxaana labada dhan kaga yaala ee, xeryihii waaweynaa oo ay cadowga deganaayeen waxaana ku xawoonsan een, maanta ee, dadyo aad u kala duwan halka maalmihii hore ee cadowgu deganaayeen allah fadligii waxaa loo fasaxay bulshada qeybaheeda kala duwan in ay dhammaan wixii agab ah ay raran karaan isla mar ahaantaana ay eh, ka faa'iidaystaan een, furaska iyo sidoo kale een, waxyaabaha khanaa'imka ee markaa loo ogolaaday dadweynuhu in ay markaa meesha ka raran karaan Een, marka dad badan baa arkayay oo ku raran een, jiifafkii iyo agabkii kala duwanaa ee cadowga ka carareen Een, marka ee, walaalka waxaa jira wareysiyo kala duwan oo ah qaybaha bulshada la yeeshay insha allah wixii soo kordha een, walaalka ee, dhegeystayaasheena ayaynu la soconsiin doonaa hadduu allah ka raali noqdo wararkeena dambe iyo barnaamijteena ayaynu ku dhegeysan doonaan beesha xawaalla ayaa mar kale xoolo giil ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan haddaba arrintaasi waxaanu ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuushow jasaaka allaahu kheyran walaalka muraan moxamed beesha xawaadlo oo kamid ah beelaha dega wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa waxay mar labaad ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada ku wareejiyeen tiro xoologiil ah oo ay ugu talagaleen inay ku afuraan ciidamada mujaahidiinta muuqaal la baahiyey ayaa waxaa lagu arkayaa odayaasha dhaqanka beesha xawaadlo oo ku sugan deegaanka nuurfanah oo ah deegaan dhaca bariga hiiraan gaar ahaan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne waana deegaan uu dhex mara laamiga dheer ee isku xira buluburta iyo beledweyne muuqaalka waxaa lagu arkayaa odayaasha oo deegaanka ku sugan iyo geela ay wareejinayaan oo dhabarkooda taagan oo ilaa iyo afar neef oo geel ah waxaana muuqaalkan kasoo muuqanaya odayaasha oo goobta ka hadlaya islamarkaana sheegaya in tiradan xoolaha geela ah ay ugu talagaleen inay ku afuraan ciidamada mujaahidiinta irbaadka ku jira waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan garab istaaga mujaahidiintu ay garab taagiyeen ay filayaan haddii kala duwanna ay doonayaan in mar kale ay soo gaarsiiyaan ciidamada mujaahidiinta waana markii labaad muddo bil gudahooda ah oo beesha xawaadlo xoola nool oo geelaha ay ku wareejisa ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira deegaanada dhaca bariga wilaayada hiiraan oo ay ugu horeeyaan dowladyada buliburta iyo beledweyne ee bariga hiiraan nabadoonada beesha xawaadle ee muuqaalkan kasoo muuqanayo ayaa sheegaya in har iyo habeen ay garab u yihiin mujaahidiinta iyagoona sidoo kale baaq u diray beesha ay hogaanka u yihiin ee xawaadle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد مقعي قوى عبد عبد الله مؤمن عصبل دوغاني وعن نبضون نضع حواضل نبضون كمدة خاصة نبضون ك نبضون نضع عالم بالحوين كمدة خاصة نبضون نضع حرون علي كمدة انت مانتي halkaanan aan hadda aan joogo oo saacaddan aan hadda ku suganahay waa bariga walaayada bariga hiiraan khaasatan tuulada magaalada nuurfarax oo bariga hiiraan ah waxaan rabaa marka walaalaha xawaadle arrintay noo soo idmadeen oo in lagu afuriyo ahay afartaa neefoo geela oo hadda inta iga taagan ayay waxay rabaan inay gaarsiiyaan xarakada mujaahidiin shabaab annika xaggan inay yartaad moodaa laakiin maantay sadaqada lala baxaa oo shareecada islaamka iyo jihaadka lagu garab istaagaa ilaahay agtii way ka weyn tahay ilaahay ciddii la baxday wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo jannaatu fardowsana allah ku siiyo magacayga cumar axmed siyaad kana mide nabadoonnada beesha xawaadle khaasatan nabadoonka beesha iyo madaxweyne ku soo dhowaada haddii alla yidhaahdo waxaan u nimid meeshaan geelahaas gadaashayda taagan oo afartan neefe oo wiilashii xawaadle ay la soo baxeen oon odayaal ka nahay ay yidhaheen ha lagu afuriyo mujaahidiinta ha lagu afuriyo ijri xasanad allah ka siiyo ayaan u nimid maantoo khamiise middaas waa middaa midda labaad waxaa la yidhi xawaadlow dagaal lix walxaatuule lix ou leeyahay hagoogley haban ilmoodoon lala haasaaban dagaal baa leh tubhaloosimnoo la hareer qaadana dagaal baa leh ceelma uwi soobiya laga cabina dagaal baa leh xamxam iyo geel laga xadushana dagaal baa leh fiiro dheer iyo ficil iyo faraxumana dagaal baa leh aan iska dhaafno dagaalka lixdaas walxaato ou leeyahay yaanan ku gelin aan ka leexanno aan iska dhaafno aan kitaabka raacno aan shareecada islaamka qaadanno waa ku dhalannay waa ku dhaqannaa aan garab siino haddii ilaahay kuu roon yahay annagu berga waxaan meeshaa u taagannahay oon u nimid geelaas gadaashayda ka muuqdo wiilal xawaadlaa la soo la baxay oo yidhi mujaahidiinta lagu afuriyo ijri xasanad allah ka siiyo kuwaas waa xawaadle midka ordaa oo wax rabo inuu dilo oo wax rabo inuu dhaco oo wax rabo inuu ficano waa xawaadle war waan isku noqonno waa badannahay caqli waa naga buuxaa kitaab waa noo yaallaa dhaqan waa leynahay dhimashaan leynahay dheefaan leynahay aan isku noqonno kitaabka allaan garab istaagno anigu waxaa la yidhahaa ibraahim galbeed xirsi waxaan ka mid ahay odayaasha odayaasha nabadoonnada beesha xawaadle ayaan ka mid ahay maanta meeshaan waxaan iskugu numiday qurbadaas geelaas meesha joogo inuu nimanka mujaahidiinta oo faquurta ku jiro oo kitaabka ilaahay u taagan ku sadaqaysanno ayaan u numid meeshaan waa geelaa gadaashayda joogo ilaahay ha u barakeeyo
makaankan oo hadda maanta joogno waxa waaye deegaanka la yidhaahdo nuurfanax wuxuu ku yaallaa bariga walaayada gobolka hiiraan gaar ahaan wuxuu ku yaallaa laamiga isku xiro koonfurta iyo gobollada waqooyiyeed waxaan hadda taagannahay waa deegaankaas waxaanu u nimid maanta meeshaani geelaasoo arkaysiin oo gadaashayna taagan oo afartan neefe haddaan nahay odayaasha dhaqanka beesha xawaadle inaan ku wareejinno walaalaha mujaahidiinta oo ku jiro safka hore si iyagu dhigtaan afuragu dhigtaan wixii baxsaday ilaahay subxaana wa tacaala ajira ka siiyo intaas kadib walaalayaal waxaan jaaganna waxaa waaye tuulada nuurfanax ama deegaanka nuurfanax wuxuuna ka mid yahay dhulka uu dego xawaadle dhulku xawaadle dego oo dhul beeraadka ah oo webiga shabeelle maro oo laamigaas maro inta beledweyne iyo afka buulo berde inta tuulo ku taallo ilaa meesha la yidhaahdo aboorreey ilaa dhagaxaas gowraarka ilaa ceel lehele iyo meesha la baar dhabaq iyo dhulkan kalento ceel dheer iyo xalaalaay ilaa meesha la yidhahdo furdo ilaa beledweyne waxaa maamulo walaayada islaamiga xarakatu shabaab almujaahidiin dadku ku noolna waa xawaadle xawaadle asiga sideeda bannaanbane waxaa waaye dad isku mid ah oo isku hal jira intaas dadka ku nool oo walaayada islaamiga xarada ku dhex nool wax dhibaataha yaraatay ku qabaan ma jiraan waxay ku nool yihiin amni iyo barwaaqo iyo raaxo ayay ku nool yihiin waatan hadda joogno aragtiin walaalayaal waxaa meeshaas ka cabaa waxaa waa ceylka nuur fanax waxa caba waa geel intaasoo boqoloo neefaha cabi hayso maalin kas intaan ii ka badanaa cabto dadka meeshaasay xoolada ugu soo aroorsadaan war meesha la yidhaha beledweyne baardheere beerxaano tirishaanta ilaa nuur fanaxoon joogno ilaa meesha la yidhaahdo booco ilaa meesha la yidhaahdo cabdicaweyn iyo dhagaxyo xoor ilaa buulo barde dadka ku nool sooxwaadle maaha maa la dilo marka la leeyahay midka joogo muqukuri iyo maxaas iyo tardo iyo goobo iyo teedaan aa la rabaa marka la leeyaho oo la leeyahay yayna soo fuushanin haddii dadka aad arkaan waa dilayihiine kuwaan iyo kuwaas maxay kala yihiin walaalayaal waxay kala yihiin male sideeda bannaanba waxaa laga dhigahayaa dadka waxaa loo qaybaha dibicaddi iyo dibimadoobe waxaa la dhigahayaa kan waxa waaye saan waay kan saan waay dadkaa la kala sooci hayaa marka walaalayaal waxaas xaba kama jiraan annakaa shabaabla nool waxay dad ma rabaan waxay rabaan shabaab kitaabka ilaahay shareecada islaamka nabadgelyo kala dambeyn arrinkaasaa baaqaas ayaan u diraynaa xawaadlo u diraynaa ha ku soo dhowaado ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jirta etoobiyaan iyo murtadiin oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay baydhabo iyo waajida ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen askar etoobiyaan ah oo ku sii jeeday eelaboorka degmada waajida kuwaasoo kasoo baxay xero ciidan oo ay kaga sugan yihiin isla degmada waajida ee wilaayada bakoola bakhtiga waa laba etoobiyaan ah oo isugu jira sarkaal miinobaaro ah iyo askari staff u ahaa dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ka waday aagaarka xerada murtadiinta makuuda ee duleedka magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay ilaa afar askari oo murtadiin ahaa halka ay ku dhaawacmeen ilaa toddoba askari oo isla murtadiinta ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ee deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellaha hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalaan kula wareegeen gacanku-haynta deegaanka istaraatiijiga ah ee bariire oo ah deegaan u dhexeeya degmooyinka awdheegle iyo afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose la wareegidda mujaahidiinta ee deegaankan ayaa timid kadib markii saqdii dhexe ee xalay maleeshiyaadka murtadiinta cabsi owgeed ay isaga carareen deegaankaas iyadoona saaka raayada towxiidka ay ka babanaysa deegaanka bariire dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee mujaahidiinta ay dagaalka kula wareegeen waxaana weerarkaasi lagu dilay labaatan iyo lix askari oo murtadiinna waxaana lagu dhaawacay tiro intaa ka badan oo uu ku jira taliya ku-xigeenka ciidanka lugta riddada jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay duleedka deegaanka shalambood ku dileen murtad lagu magacaabi jiray xaaji farey waxayna kasoo qanimaysteen qori iyo laba boosh dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor sidoo kale isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee makuudo ee duleedka magaalada baydhabo weerarkii xasmiinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid oo murtadiintu ay ku waayeen saraakiil iyo askar badan ayaa ku daba feelaya weerarada taariikhiga ah ee ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee bariga afrika
waxaa la baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo howlgal amni xaqiijin ah ka sameynaya waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye kuwaasi oo hadalhayn badan ka dhex abuuray baraha bulshada warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena xaarid cabdiqaadirre waxaa baraha kala duwan ee internetka si gaar ah barta facebooka si aada ugu baahay sawiro shalay gelinkii dambe ay baahisay muasasadalka taa'ib kuwaasoo kasoo muuqanayaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo waddadaas ku xirtaa muqdisho afgooye ka sameynaya roondo ammaanka lagu sugayo sawiradan ayaa niyadjab ku noqdeen murtadiinta internetka halkay labaqabowsi u noqdeen taageerayaasha mujaahidiinta ee ku sugan dal iyo dibad intaba suxufiyiinta qaaqlayaasha ayaa dhawaaqay afka labadii waxaanay walaac daran ka muujinayaan taqadumka libaaxada islaamka halka murtad xasan sheekh maxamuud uu sheegayo in uu furin dagaal aaday xilli masiirka muqdisho oo shaki ku jiro waxaa sidoo kale internetka hadda laga dareemayaa saameynta wararka mujaahidiinta iyadoo warbaahinta qeybaheeda kala duwan ay si durbaah ula fagurayaan akhbaaraadka kala duwan ee mujaahidiinta maadaama dalka uu ku jiro xaalad dagaal qaaqlayaasha u caynsan xukuumadda ridada muqdisho ee ku sugan baraha bulshada ayaa iyana waxa ay noqdeen kuwo daqiiqad weliba fadaxa u joog ah maadaama beenta ay sheegaanba ay mujaahidiintu ka daba keenayaan xaqiiqada akhbaarta waana mid ku tusinaysaa sida kooxda gurgurta ay u noqotay mid fadaxo ay dul hoganayso tallaabadii ay qaadaba
idaacadda islaamiga andalus ayaa wareysatay askari murtad ah oo ay nolosha ku soo qabteen ciidamada mujaahidiinta walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinaya
ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku soo dhigay askarigan murtadka ah kadib markii howlgal qorshaysan ay ka sameeyeen deegaanka diif oo ka mid ah deegaanada dhaca xadbeenaadka wilaayada jubbada hoose howlgalkan ayaa bilowday shalay barqadii kadib markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ay gudaha u galeen deegaanka diif waxaana markii ay murtadiintu ka warheleen arrinkaas ay dan tubiday inay kala cararaan mujaahidiinta ayaa intaasi kadib ku soo rondeeyey deegaanka waxaana durbadiiba isaga oo qabarmowga gacanta lagu soo dhigay askarigan isaga iyo qori iyo booshkiisa kadib soo qabashadiisa iyo markii ay idaacaddu heshay faahfaahinta howlgalkaasi waxaa inoo suuro gashay inaan la xiriirno askariga maxbuuska ah ee haatan ku jira gacanta ciidamada mujaahidiinta
waa garta cabdinaasir ciidankee ka tirsanay
somaali joogo haye halkaasaan joogo waa gartay halkaasa saako muslimiinta loo wareereen meesha meesha laga soo qabtaa
waa gartay marka ciidankan diif soomaali jooga ee jubbada hoose ka tirsan yee hoos tagaan lovely waa gartay goormaa ku biirtaaday ciidankan
saddex saddex sano afar sano udhexaysay yaan kamid ahaa ha bismala meesha deegaanka marka aan degneen bay ahayd aydina meel ma dhaafinta waa garta maxaa u qaban jirta marka ciidanka waxaa kugu jira male meesha waa iska joogaan haye qori bosha wadatay
ha meel oo lagu dagaalo lama aha meesha waa meel laga soo weeraren iska xarijna in yaraan ku joognay
waa gartay tirada ciidanka aa ku joogteen meesha waa imisa
waa labaatan iyo loo waa gartay aawa marka asxaabta kale maaqaan wala malehay
maanta dagaalaa meesha ka dhacay bal naga faahfaahay see wax u dhaceen
dagaal qolan muslimiinta marka meesha soo weerareen waxba dagaalana ma lehe waa xareen marka anigana marka xarada kuma sugnayna meel xaafad ahaan daray marka xabad marka maqlan soo baxay marka anigoo soo baxay unbaa haddana ay marki oo macnaha soo aaday xaarada xaggeed ana soo socdo yaa macnaha yaa lagu soo qabtay meesha anigoo macnaha barki waxaa kusoo socda nal soo soo dhacnay marka ciidankalna weydiyo way baxeen waa xareen marka saasaa lagu soo qabtaani howlgalkan ayaa ku biiraya kuwa sidan oo kale marar badan ay ciidamada towxiidka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uga fuliyeen deegaanada uu cadowgu kaga sugan yahay wilaayada kuwaasoo lagu dilay laguna soo qafaashay askar iyo xubno kale oo ka tirsanaa cadowga allah qaar ka mid ah dowladaha riddada ee khaliidka ayaa cambaareeyey qaraxii mujaahidiintu ay la beegsadeen xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abuusheyba
warar ay soo saareen dowladaha riddada ee imaaraadka iyo qatar ayay kaga hadleen qaraxii maalmo ka hor mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho kaas uu ka badbaaday madaxa kooxda riddada gurgurte wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaa sheegay inay cambaaraynayaan weerarka qaraxa ee lala egtay xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka xun yihiin murtadiintii ku halaagsantay qaraxaasi dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda amni ee faraha kasii baxaysa ee magaalada muqdisho war ka soo baxay dowladda qatar ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan qaraxa lala eegtay gurgurte iyagoona sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaayir soo gaaray ilaalada xasan gurgurte sidoo kale war ka soo baxay dowladda masar ayaa looga hadlay qaraxii mujaahidiinta ay la eegteen murtada gurgurte masar ayaa sheegtay inay cambaareynayso qaraxaasi ee lala eegtay kulanyada uu la socday xasan gurgurte iyagoona tilmaamay inay garab taagan yihiin kooxda ridada soomaaliya dhowaan ay ahayd markii mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen kulanyo uu la socday madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurgurte kaasoo ay ku dhinteen askari saraakiil ilaalo u ahayd islamarkaana ay ku burbureen qaar ka mid ah gaadiidkii uu watay murtad gurgurte
beesha murasada ayaa xoolo nool oo hadiyad ah ku wareejisay mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduuda cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya beesha murasada ayaa bixisay xoolo fara badan ay ugu deeqday ciidamada mujaahidiinta ah oo la xisaabtamaya cadowga allah waxay beeshu ay sheegtay in xoolahan ay u bixisay alla dartiisa mujaahidiintuna ay u kaashadaan dagaalka lagula jiro gaalada iyo maleeshiyaadka dabadhilifka ah uu hogaamiyo xasan gurguurte nuqabada beesha ansaarta murasada waxay meel fagaare ay ku wareejiyeen xoolo isugu jira geel iyo ari geela beeshu ay bixisay ayaa waxay tiradiisu gaaraysaa afartan neef oo geel ah iyo boqol neef oo eri ah waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada beesha oo warbaahinta la hadlay maanta sagaal iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaan wareejinaynaa annagoo ah beesha murusade geel afartan geelah iyo boqol neef oo arya ayaan wareejinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in maanta loogu gargaaro oo garab lagu siiyo ayaanan aan ku wareejinaynaa darteed naf iyo maal beesha murusada waxay diyaar u tahay in ay ku bixiso jihaad fii sabiilillaah waxyaabaha aan ku rabno jihaadka ammaan ka baranna waxaa waaye in maanta ciziga iyo sharafka beesha mursade waxa maalka ay ku bixinaysa beesha mursade waxaa waaye in lagu xakumo shareecada islaamka koonka dhammaantii dhammaan in koonka lagu xakumo shareecada islaamka ayay beesha mursade ku bixinaysaa xoola aad u jeedaan naftooduna horay taallaa maalkuna waa kanaha insha allahu tacaala nafta iyo maalka beesha mursade waxay diyaar u tahay in lagu baxsho jihaad fii sabiilillaah dhallinyaradina waa diyaar xoolihiina waa kuwaanaha waad aragtaan insha allahu tacaala waxa aan rabnaa xoolahaas aan wareejinnay qitaalul kufaar in gaalada lagula dagaalamo darteed ayaan u wareejaynaa ama ha maqlaano oo mubtadiinta aan isla dhalannay ee xagga ku biirta ha maqlaanee waxa aan u wareejinayna waxaa waaye qitaalul kufaar waxa aan ku rabnaa haddii gaala lagu dagaalamaana in kelimadda ilahi subxaana wa tacaala ay kor noqotaa ayaan ku rabnaa insha allahu tacaala waxaa loo bixinaa oon qorraxda u taagannahay odayaashaa ka hadlay waa ilaahay dartiis kelimadiisu inay sare noqoto tan kufrigana hoos noqotoba waxa maalka ay ula baxeen muslimiintu waa intaas ciddii ku farxaya ha ku farxdo ciddii ka naxayana ha ka naxdo in ilaahay uu abuuray muslin iyo gaal qolooyinka hadda u sacyina gaalada oo wadaahu way og yihiin ayagu si xaqiiqa xataa gaaladu way og mar nasriya alla siiyey guula alla siiyey maantay waxaan annagu leenahay ka nuquba ahaan ka nabadoon ahaan ummadda la baxday wax dheefkaan ma ahan markii koowaad mana noqon doonto marka u dambaysa ilaahay ha ku siiyo wanaag ilaahay ha ku qaboojiyo sadaqada ay la baxeen ilaahayna marligooda ha ku shaafiyo ilaahayna cadowgooda ha ku dulliyo waxaan wareejihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaasoo ka kooban afartan geelah iyo boqol neef oo ariya waxaanna ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee la diriraya cadowga ilaahay sidaas daraaddeed inaan annakuna naftaanya iyo maalkaanya bixinno oon isbahaysiga muslimiinta ku biirinno sidaasaan taladaanyu tahay ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa kala wareegay nabadoonnada isna waxa uu ku wareejiyey mas-uuliyiinta mujaahidiinta
waa maalin ramadaan ah sagaaliyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidoo kale ku beegan sagaaliyo tobankii bishii saddexaad labada kun labaatan iyo shantii maanta halkaan aan waxaan isugu nimid geelaan daddaas sadaqaystay kula baxay jihaad fii sabiilillaah geelaanu marka afartan waa yahay markii adduunyada la joogo afartan neefoo geela waa laakiin geelaanu waxaa waaye hashi waxay ka dhigan tahay inay toddoba boqol naqato calaa neef waa toddoba boqol oo neef oo geela ilaah ayaa yidhi masalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi ka masali xabbatin ambatad sabca sanaabila toddoba sabuulay dhasha rantigan waxau dhalay toddobo hal kastana waxay fii kulli sumbulatin mi'atu xabbat waxaad ogaanaysaan geelu waa toddoba boqol oo halaad calaa neef oo uu addoonkiisa abaalmarina annagu afartankaana hadda adduunyada ku wareejinaynaa waxaana u niyoonaynaa tiradaas ilaahay inuu ajirkeedana siiyo cid kastoo la baxday qofkii laba dhiibtay qofkii hal dhiibay qofkii saddex dhiibay qofkii ri dhiibay odayaashu say u sheegeen waaye waana ka aqbalay waana ka guddoomay waana ku mahadsan tihiin meesha laga soo baxshana ilaahay khayr ha ugu bedelo waxaan geelii iyo arigii iyo badarkii laygu wareejiyey waxaan ku wareejinaa sheekh cabdulaahi abukhaalid naa'ibkii ou soo dirsaday oo wakiilka u ahaay ayaan ku wareejinaa insha allahu tacaala ayaguna si meeshii loogu talagalay gaarsiinayaan annaguna halkaas ayaan maaragta hawshiisi aan ku wareejinnay mid ka mid ah abwaanada ayaa ka shirbay madasha lagu bixiyey xoolaha nool mursal waadee rakaran le oo geelaan keento waxaan leenahay kayaan jihaada kaalmaadiis karanle waadka kaashaata kayaan jihaada kaalmaadiis mujaahidiintana waxaan leeyahay xoolahan waxaad ku kasbateen kufaarta la kawaanayaad karaamaadan ku kasbateen
warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh